maxay ahayd horta qofka shaksiga ah haduu qofka shaksiga ah meeshuu doonayabuu u shaqo tegi karayaa ama unt ha u shaqeeyo ama international agencies-ka ha u shaqeeyo taas waxaan ikhtiyaar uu isagu iska leeyahay laakiin marka aad ka tirsan tahay xisbiga xisbi aad ka tirsan tahay weliba xisbi xaakim ood golihii dhexe ku jirtid ood fulintii ku jirtid inaad maxaa ahayd aada gashid arrimo soomaaliya iyo somalilan maxaa ahayd isku lid ah horta lama ogola waxa weeyaan marka aan anigu ahay qof xisbi u shaqeynaysa oo xil ka haysa ama aan golaha dhexe ku jiro ma geli karaayo mana tegi karaayo lamana hadli karaayo dee dowladda federaalka ee soomaaliya waxa weeyaan khiyaamo qaran bal anaku sidaa aan u aragnaaba horta marka ugu horeysa waxa weeyaan waynu ogeyn thirty first of october markii aynu doorashada aynu bilaabeynay inaynu galno ololayaashii aynu doorashada sameyneynay maxamed cabdillahi cumar wuu yimi waxaa lagu soo dhaweeyey cigaal hot international airport xisbiga kulmiyaana kusoo dhaweeya iyo ku calaamadoodii iyo ubaxyadoodii wuxoodii oo dhan wata wuxuu tegay gabile wuxuu tegay arabsiya uu ka hadlay oo lagu soo dhaweeyay isagoo ah qof ka tirsan xisbiga kulmiye una hadlaya at that same time wuu ka tirsanaa hay-adan uu imikaba ka shaqeeyo markaa ay kulmiya airportka internationalka ah ee hargeysa ay kusoo dhaweynayeen markuu arabsiya uu ka qudbadeynayay markuu gabile uu ka qudbadeynayay wuxuu ku qudbadeynayay isagoo ka tirsan xisbiga kulmiye isagoo sarkaal sare ka ah golaha dhexena ku jira fulintoodana uu ku jiro at the same timena wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ka shaqeeya maxaahayd n g o-ga la yidhaaho muxuu ahaa center for humanitarian dialogue waxaana n g o iyaduna maxaahayd internationala wuu ka shaqeynayay taa midna dee loomaba diidinba although aad international ama u n ta anaad ka shaqeyn karays aanaad ka shaqeyn karayn haddaad u ololeynaysid maxaahayd xisbi qaran ama maxaahayd xukuumadda tay doonaysaba ha ahaato laakiin taanaka aada iyo aada nooga yaabisay waxa weeyaan isagoo sarkaal xisbiga kulmiya ah inuu haddana uu tago maxaahayd xamar oo uu la soo kulmo ra-iisul wasaarihii xamar waxa weeyaan khiyaamo qaran maahana wax maxaahaydee la ogolaan karaayo iyadoo somalilan aynu ognahay inay dad badina ay ku jirto jeelalka hargeysa iyo koo qaarlay inani tidhi waabaan ku riyooday mid yiri buug baan qorayaa inay iyakana intaa lagu xidho isagana isagoo kulmiye ka tirsan uu iskaga goosha maxaahayd soomaaliya iyo somalilan de horta waxawa mustaxiil waa mid aada iyo aad aan uga xunnahay waa mid qarannimadeena ka xun waxa weeyaan mid aana loo dulqaadan karay meel alla meel uu isku casilay ama uu maxaahayd xilkaa uu ku dhigay anaku ma hayno kulmiye oo ka hadlay oo yidhi maxaa ahayd xilkaa waanu ka qaadnay ma hayno markaa sidan anaku u ognahay aan warka ku hayno waxa weeyaan inuu yahay qof golaha dhexe iyo fulinta kulmiye ka tirsan at the same timena uu maxaa ahayd hay-adda internationalka uu shaqeeyo at the same time haddana uu ra-iisul wasaarihii somaliya ee maxaa ahayd federaalka soomaaliya uu la kulmay sababta uu la kulmayna aanaynu ilaa imaka aanaynu warkeedii aananu hayn laakiin sida xogogaal maxaaha ilaa xogogaala oo fara badani ayna soo wargelisay waxa weeyaan inuu usii gogol xaadhayo inay hay-adda uu ka shaqeeya ay dilaal ka noqoto wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan markaa dabeetno waxaa isweydiinaya xukuumadda cusub ee kulmiye ma dilaalnimo unbay ku caanbixi doonaan waa mar ay shirkad dilaala oo somalilan ah ay keenaan waa mar wadahadaladii laga maxaahay dilaal loo noqdo de waxa kale dilaalka laga noqon doonana waynu sugi doonaa